bajaaj waa mooto saddex lugoley ah oo aada looga isticmaala magaalada jawahar iyo tuulooyinka hoosimaadaha dhallinyarada ayaa inta badan ku shaqaysata mooto dhugdhugleyda waxayna u noqotay shaqo abuur iyaga oo nolosha qoyska ka dibira wadista mootada dhallinyarada ku shaqaysata mooto bajaajta ayaa u qaybsan labada dhinac qayb waa milkiiliyaal halka qaybta kalena ay yihiin shaqaale ku shaqaysata xirfadda darawalnimo oo keliya cabdikariin cabdulaahi waxauu ka mid yahay dhallinyarada ku sugan magaalada jawahar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe noloshiisa iyo mid qoyskiisa wax uu ka maareeyaa gaadiidka loo yaqaano bajaajta oo dhallinyaro badan ku shaqaysata waxaana uu raadiya hasnaan kaga warbixiyey caqabadaha uu kala kulmo shaqada badan sida wadooyinka oo xirma waqtiyada roobka walahi magaceyga cabdikariin cabdulahi maxamed cali oo ku sugan gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan caasimada madaxda hirshabelle ee jowar walahi nolol maalmeedka bajaajka waa mid oo iska liid sababtoo ah maalin way wanaagsan tahay maalin waa iska cunta maalin maalin waa shid maalin waa heliid marka kasoo qaadka ilahi iska locaa maalintii wilaynaysa alxamdulilah maalintaa weyn alxamdulilah wallahi wallahi bajaajka horta ladan biri hoos u dhac weyn kuuma sababtoo gaariyaal oo dhabeeyaal beled kusoo batay halka lama saddex hadda ay sii badanayaan sideed iyo lix ay kusii dhabeeyin wallahi ladan biri bajaajka xaaladii waa iska aad bu uliita walabatla wallaahi waxaa kala kulmay sidaa shacabka kale qofa aad inay heshiisaan markaa meesha ageys oo kuya lacagtii tusaale inkees qofa inta ka qaada meelaha geesaha daro heshiis halka u iskaaliyan hosdolar taas inta badan wayna qabsataa khaasatan dhanka dumarka sababtoo qofka dumar waa heshiisay intaa ka qaaday marka hal dolar dhan nus muxuu ku dhahay qofka dumar waa masjidi kartiin ilan inkees naraga hore isjida sababtoo dumarna waay waxay ma qabsan karta inkees marka inaa fasaxi lilaa marka caqabadaad waxaa kamid sida safar safar marka aadoo kale banaananka mar walaa adiga lagu taagtaago adiga askar ay istaataagtiin marmar adiga dhibkeeda walaa moot waa iska dhibkeeda badan waqtiyii roobka walaa aad baa ugu xiran sababto aan xaafadihii karkishan haddana roob roob marka u dao xaafadii dhiiqay noqonay laamiya dekar laamiya hadan marka roob dadan laamiya rafaadsi marka waxaan halkan baaqa ugu diri lahaa madaxda hirshabelle cali cabdullahi xuseen cali gudlaabe inuu wax badan aad ugu bedel gobolka shabeellada dhexe maadaama ay tahay caasimadee wallaahi taas in lis aad ay u fiican sababtoo ah shacabkiyaa laga yaabaa inkiisna mootooyin qaataanba marka waddadaas in lis aad sababtoo ah waddadan isku xirta jowar iyo xamar wallaahi haddoo roobda caqaba weyn sababta waxaa arkaysaa shaqo meerta oo saddex meel saddex maalin loo socdo marka waddooyinka waxaa ilaa madaxda hirshabelle inay inay hirgeliyaan ee dhisaan hadda way bilaabeen shaqada dhiban ha dhamaystiraan wallahi waxaa ilaa dhalinyarada inuu soomaalida xor umaa mogtay dalan dalkaada in dareen ku joog waa marka waxaa dhilahay darkiina iska joo sababto maanta inaad ka taariibtin gees familkaada oo hanti haysanin maanta horta waxaa bixi rabtan ilaahay noloshiisa oo waalidkiisa u waasiciyo hanti haystaan oo diyaar dalka dhiibi karo haddii habartaay aabaa aysan hanti haysan maxaa ku dhilaa dalkaa iska joog ama bajaaja lagu gado ama si kale shaqa ka inkees tahriib habagay sababtoo intii magafa lagu erila waalidiinta akurbeeleed oo ka habaar qaaded ad iska baaga muudaaron oo waddankaa iska joogo sababtoo ah hadda dhalinyarna hadda anay kula hadlaynin secondary school lamaya ahayd jaamacadda inaa gala rajiyen haddana waxbarashada soomaliya waa keninta sababtoo ah waxaa arkay nin waxba wax soo bartay shahaado walba haysta baaga muuda hadda dhalinyaro meeqa hadda waxbarta oo mootooyin wadaan marka new wallahi soomali waxbarashada aad u haysta marka waxaa ilaa madaxda new dhalinyarada inay shaq u raadiyaan sababtoo ah dhalinyaro walba wadankiisa waxaa ku yaala maanta hadda dhalinyarada boqolkiiba sagastaa boqolkiiba boqol abeed soomaali jacaadna joogto nin walba ku leemay sababtoo ah wadanka in laga caro waxaasi kasta waa waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqo la-aan ah kuwaasi oo qaarkood aaminsan tahriibka dhibaatooyin fara badanna ka mara waalidiintooda halka dhalinyarada kalena ku qanacsan nolol maalmeedka ay ka helaan dalkooda hooyo